kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba barnaamijkeenna waxaannu ku falanqayn doonaa qodobo ay ka mid yihiin sifaha laga rabo madaxweynaha ay soomaaliya u baahan tahay xilligan musharaxiinta haatan tartamaya inay yihiin kuwii u qalmi lahaa dalka iyo in kale waxaa laga baran kara xukuumadihii kala dambeeyey ee soomaaliya soo maray saamaynta faragelinta caalamka iyo sidii dowladda cusub ee soo socota uga samata bixi lahayd iyo dabcan qodobo kale oo muhiimu waa marxaladda haatan lagu jiro waxaana igala qaybgelaya aqoon-yahanada kale ah jibriil maxamed oo bara ka ah jaamacadda ohio state university oo ku sugan magaalada colombos ee dalkan maraykanka cabdi diirshe oo madax ka ah dallad ay ku midaysan yihiin ururo soomaali qurbajooga kuna sugan dalka kanada bashiir sheekh cumar good oo ah qoraas soomaaliyeed oo aalaaba ka faallooda arrimaha soomaaliya iyo cabdilkafaar cabdi wardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah kuna sugan gobolka virginia ee duleedka magaalada washington dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka waa tahay
waa mahadsantahay saara waa tahay haddii aynu barnaamijkeenna ku furno su-aalan dhammaantiinba jecla inaan idin weydiiyo oo dadka soomaalidu ay aada ugu baahan yihiin inay jawaab u helaan taasoo ah astaanta lagu garan kara madaxweynaha haatan ay soomaaliya u baahan tahay marka la eego marxaladan lagu jiro bashiir good haddii aad noo bilowdo oo aad sifayso madaxweynaha loo baahan yahay sida uu noqonayo madaxweynaha loo baahan yahay anigu isaan filayo ama aan rajaynayo ama dadka soomaaliyeedba himiladoodu tahay waxa weeye madaxweyne daacada karti leh aragti leh uu ummadan inta badan labaatanka sannadood le-atay ee inta ka badan kaga saari karo dhibaatooyinka aan wadanka ka shaqaysanayna ee u yimid ummadda inuu u shaqeeyo oo ay taabatay dhibaatada dadka soomaaliyed dibad iyo gudaba oo soo celiya qabkii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed waad mahadsan tahay cabdiqafaar cabdi wardheere waxay ila muuqataa aniga madaxweynaha inuu horta yahay nin garan kara wacyiga soomaali soo martay labaatan soddon sano ilaa iyo waktigii burburka oo hadda aan ku jirno inuu garan karo wadanka ilaa iyo muddo labaatan sanaa inay gacanta ku hayeen dad ajnebiya inuu perspectivekaas taariikhda ah inuu fahmi karo markaas uu la yimaado aragti guud oo uu ku saleeyo maxaan marka kaga bixi karnaa wixii lagu jiray oo aragtidaasi ay macnaheedu tahay inayn ahayn aragti keliyaan leeyahay ee uu odhan karo qorshihii aan ku fulin lahaana waa kan oo sidii dhaqaalo ugu keeni lahaa amniga ugu keeni lahaa iyo sidii ula macaamiltami lahaa dalalkii ajnabiga ahaay oo gacanta dalka ku hayay labaatankii sanoona soo dhaafay waad mahadsan tahay cabdi diirshe maadaama walaalahii ay tilmaameen aragtidooda ku aadan madaxweynaha loo baahan yahay oo runtii meelo badan oo ay tilmaameen aan isaga mid nahay waxaan intaa ku dari lahaa mataqaanaa qof wadani ah oo xasuusan kara dadkii dalkan usoo dagaalamay ee soo xoreeyey ee aqoontooda inta hadda maaragtay dadka jooga runtii ay ka liidatay ayaan dhihi karaa in runtii maaragtay ay dib u xasuustaan dalkan maaragtay dagaalkii loo soo galay midnimadiisa dagaalkii loo soo galay xornimadiisa dagaalkii loo soo galay arrinta labaad oo muhiima waxa weeyaan waa qof isku kalsoon inuu yahay oo dalkiisa iyo dadkiisa ku kalsoon waa in uu yahay qof maaragtay cadaaladu ay la weyn tahay sidaan la soconno cadaalad darro ayaa wadankii ku burburay hay-adaha dawladda waxay u adeegaan madaxday u adeegaan ee uma adeegaan shacabka soomaaliyeed hay-adaha sharciga waxay waxa weyaan kuwa loo ist kuwa loo adeegsado maaragtay dana gaar ah waa qof intaasoo dhan raba dalka inuu ka gudbiyo hoggaan ay ka go-an tahay in ummadda soomaaliya dib dambe aynan uga dhicin dagaal sokeeye hoggaan kasban kara rabitaanka shacabka lana socda dhagaysta waxna ka qaban kara dhaliilaha shacabka ay soo jeediyaan hoggaan ay ka go-an tahay inuu cirib tiro nidaamka loo yaqaan four point five-ka ee ummadda kala qaybinaya hoggaan sixi kara khaladaadka ku jira dastuurka cusub ee hadda maaragtay lasoo bandhigay waa mahadsan tahay waxaan u gudbayaa jibriil maxamed arrinta koowaad waxay tahay in qofkaasi uu yahay qof isku duwi kara dadkan oo isku ajende iyo isku dan inay yihiin u muujin karaya arrintaasna ku saleeya qodobka labaad oo ah cadaalad nidaam cadli ah iyo qof asaga laftiisa cadaaladii mateli kara in uu yahay qofka la dooranayo arrinta saddexaad oo ay soomaaliyana ka dhimatay una baahan qofka madaxweynaha loo doortaa inuu ilaaliyo waxay tahay dastuurka qofka hadda la doorto waxaa lagu doortay dastuurka hadda la meelmariyay ha xumaado ha qalloocnaado ha waa la waa la bedeli karaa ha la bedelo haddii la bedelo ha raaco sidaa loo bedelo haddii aan la bedelin oo baarlamaan iyo shacab aysan bedelin siduu yahay waa inuu u dhaqangeliyo laakiin haddii xaaladdu ay tahay la jiifiyaano banaan kalsoonidii shacabka iyo cadaaladii labaduba ay lumayaan saddexdaas arrimood baan gundhig uga dhigi lahaa qofka loo dooranayo madaxweynaha in uu lahaado waata waa mahadsan tahay jibriil musharaxiin shan iyo labaatana haatan u taagan tartanka oo doonaya in mid ka midahi uu madaxweyne noqdo kii ku guulaystaa ma ka dhex muuqdaan dad sifahaasi leh aad soo tilmaanteen oo la odhan karo haddii ay ka soo baxaan way noqon karaan adigoon si shaqsiyaba haddaad doonto aanu tilmaamaynin waxaan ku horreysiinayaa cabdilkafaar zahra saas weeye su-aashu waxa weeye shan iyo labaatankaani shuruudaha waxgaradkaan iyo aqoon-yahanadaani sheegeen ma ka bixi karaan haddaad si u fiirisid madaxweynuhu inta badan waxaa salu ah dadka ku hareeraysan kulligood waxaad moodaa haddii fursadda la siiyo oo ay fahmaan dhibaatada meesha taal iyo soomaaliya meeshay aadayso badankooda waa waa ka soo bixi karaan niman waxgarada laakiin su-aasha muhimkaahi waxay noqonaysaa dadka ay isku xeeriyaan aragtida ay la yimaadaan siday u fahamsan yihiin madaxweyne kursi lagu fadhiista maahee maamul buu u baahan yahay dhaqaaluu u baahan yahay dad garab taagan oo aqoon luu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay soomaali oo dhammi inay fahmi karto iska arki karto oo odhan karto allay lehe madaxdii aan rabnay maantaan helnay waxaad moodaa kulligood shan iyo labaatan kuba nin aan ka bixi karin aniga qof ahaan nin aan ka bixi karin waa yaryahay baan isleeyahay waata waad mahadsan tahay cabdilkafaar waan kuusoo noqon doonaa cabdi diirshe ee waxyaalaha aan aada u qiimeeyo waxaa ka mid a midnimada dalka soomaaliya runtii waxa weeyaan waxaan niyadda ku hayaa oo aan leeyahay dadka shan iyo labaatankaas qof qofka ku jira shan iyo labaatankaas qof ee ummadda soomaaliyeed isku soo celin kara isku keeni kara maaragtay ka daaweyn kara dhibaatadii iyo dagaalkii iyo rabshadihii soo dhex maray daacad ka noqon kara in maaragtay la helo maaragtay institution ama maaragtay hay-ado dawladeed oo oo u shaqeeya dalka iyo dadka u shaqeeya ma laga dhex heli karaa maaragtay dadkaas meesha u tartamaya dad badan baa meesha ka muuqda runtii waan isleeyahay kartidaasna way leeyihiin wayna keeni karayaan waata su-aasha labaad baynu u gudbaynaa haddii se fikirkaa ka duwanaad haysaan anigu balan ku horreey yidhahdeen zahra bashiir weeyaan waxay isweydiinba dadkan meesha ku jira shan iyo labaatanka meesha ku jira ee ay ku jiraan rag kartile waxay isweydiinba dadkii dooran lahaa dadka noocaasi ah ee inay kartida awoodda intaas leegi sugayso ee dhibaatada intaa leegi hortaa hortaagan tahay ee looga baahan yahay karateriyaha iyo iyo iyo iyo magarasa aqoonta intaa leeg dadkii garan lahaa ee dooran lahaa qofka caynkaasi intaa inteedaasi aan isku raacin aan tilmaamayno ma joogaa weeyi taasi waxaan uga jeedaa baarlamanka baarlamanka soomaaliyeed ee la doortay imika waxay soomaalidu tidhaahdaa hal xaaraanihin nidag xalaala ma dhasho baarlamankan meesha maanta joogaa ee aan filayno ninkaa aan tilmaanay ee madaxweynaha himiladiisu sidaa tahay ee soomaali oo dhan himiladeedu sidaa tahay ee intaydaasi aan ka tarjumayno keliya qof kastoo soomaaliyeed himiladiisii dad dooran kara ma yihiin baarlamankani waxa weeye baarlaman magarasa faraha lagu soo lagu soo fara ku qabsiya oo nin walba meel laga soo qabtay waa mid aan masalin shacabka soomaaliyeed oon ku iman rabitaanka shacabka soomaaliyeed ee magarasa lagu soo ururiyey sida sidaynu gara farsamadaynu garanayno waa waa waa waa baarlaman durba shaqadiisii ku bilaabay xaaraantii aynu ku ordaynay oo aan lacag iyo laaluush in la qaato oo anigay soo gaadhaysay markii nimanka murashaxiinta raadsanaya labaatankii qof oo u saxeexaa inay codka keliya gaadhay ama qof saxeexa keliya gaadhay lix kulo lix kun oo dollar marka waxa uu isweydiin le ma jiraa baarlamankii garan lahaa ee qabyaaladka magarasa ka xoroobi lahaa ee wadaninimadu gubi lahayd ee damiirkooga ku hadli lahaa ee barnaamij ku dooran lahaa qofka cabdi diirshe baarlamaanka dhaliisha uu usoo jeediyey durbe baarlamaankii cusbaa maxay kula tahay adiga dhaliisha uu ku sheegay bashiir good walaal bashiir good horta waa qofaan aad iyo aada u qiimeeyo oo maaragtay qoraal soomaaliyeed oo aan wada garanayno waaye sida uu ka dhawaajiyena waa runtii wax saxa waayaan waxaa farta ku til ku fiiqay adduun weynahoo dhan shacabka soomaaliyeed sidaan garanayno dumarka soomaaliyeed ballamo lala galay oo waxaa jira laleeyahay boqol kiiba soddon ayaa lagu soo daraya meesha la dhigana dumarkii soomaaliyeed waad arkaysaa arrintaas waxay ku tahay dadkeenaan qurba joogta gaar ahaan arrin aada iyo aad aan uga xumaanay ayay noqotay oo runtii aan ku tilmaamayno kuwa mas-uulka ka ahaa soo xulidda dadkan inay mas-uuliyadoodii gabaan ummadda soomaaliyeed waxay hami marka ka qabtaa in afartan sano marka la dhaafo la heli doono in qof kastoo soomaaliya la weydiiyo qofka uu rabo inuu dalkaas madax ka noqdo qofka uu rabo inuu hogaamiye ka noqdo qofka uu rabo dalkaas inuu ka noqdo xubin muhiima ee dalka maamusha waxaana looga fadhiyaa maantay haddii laga arko dhaqankii ummadda soomaaliyeed oo dhan ay ka filanaysay oo ah qabyaalad laalaab laaluush iyo waxaan loo baahnayn haddii laga arko arrintaana waxay ku noqonaysaa ummadda soomaaliyeed wakti badan oo ka dhumi waa arrin aada iyo aad looga calool xumaan doono mas-uuliyadda saaranna maanta waxay la mid tahay midii berigii hore saarneed ummadda soomaaliya maalintai xornimadooda u dagaalamayeen inay maanta soo xulaan dad tayo leh oo ka saari kara mushkiladda soomaaliya hortaal waa mahadsanta aad iyo aad baad umahadsantiin marka aan ka gudbo su-aashaasi ee sidaynu la wada soconnoba musharaxiinta u tartamaya jigada madaxtinimadu waxay jeedinayaan khudbado ay baarlamaanka u jeedinayaan iyagoo kusoo bandhigaya barnaamijyadooda siyaasadeed oo ay haddii qofkii kamid ahi uu xilka ku guulaysto uu dalka ku xukumi doono ama waxyaabaha maankiisa ku jira marka marka laga yimaado barnaamijyadaasi quruxda badan ee ay soo bandhigayaan musharaxiinta welibaana ku cusub saaxadda siyaasadda soomaaliya ee aan iyagu xilal hore soo qaban iyo waxqabadka ay ku faanayaan xubnaha musharaxiinta ah ee iyagu xilal hore soo qabtay oo tilmaamaya in haddii la doorto mar kale inay sii horumarin doonaan waxyaaba ay sheegeen inay qabteen dadka soomaalida ee dad kani marka dambe xukumi doonaan ee madaxda u noqon doonaan maxay u baahan yihiin inay ka bartaan musharaxa tartamaya waxaan ku horreysiinayaa cabdiqafaar runtii su-aasha ah broseskaani muxuu arrintaani maxay suurto gelinaysaa aniga waxay ila tahay inay saxfad safxad cusub inay soomaaliya u furtay baan u qabaa in dad soomaaliyeed ay ka doodayaan maantayto si yacni barnaamij baan wataa madaxweyne haddaan noqdo qodobadan a iyo b iyo c baan qabanayaa horta taas lafteedaa horumara oo su-aasha ah wax ma laga baranayaa runtii maba dhicin baan qabaa anigu in soomaalidu inta saa isu soo hor istaagto iyagoo aan xabad iyo xoog iyo dagaal iyo qajashac aan ahayn lagu tartamayo siyaasad keliya iyo miis iyo iyo doorasho sidii la raba ciddii rabta waxaad dooranayso laakiin bal horta inay process noocaasa inuu dhici karo waa arrin ina ku cusub weeye waana arrin aan u baahannahay inaan aada isugu guubaabino xataa haddii markii hore khaladaadkeedii iyo dhibkeedii iyo ay lahayd oo waxaan isleeyahay marba marka ka dambaysa wuxu waa isa soo sixi karaan markii hore qori bay ahayd iyo warlordism iyo dagaal ooge iyo nin dariiq fadhiya oo maaragtay isbaaro dhigta waa laga soo gudbay waxaa la soo galay mid kale oo oo ku salaysan maaragtay faction faction iyo koox kooxaysi waa laga soo gudbay hadda beelo iyo qabaa'il iyo baarlamaan ay soo doorteen oo korrabtiba ha ahaadee la soo aruurshay yaa meel la keenay waxaa la yidhi laba boqol iyo toddobaatan iyo shan baa tihiine madaxweyne doorta madaxweynahaasina prime minister ha keeno xukuumad soo dhisa markaa kadib aynu fiirino soomaali afartaas sano inaad dawlad la-aantii iyo jabkii iyo hooggii ka baxdeen iyo in kale marka horta fursadda meesha taal waa qaali weeya aad iyo aad bay muhim u tahay wax badan baana laga baranaya su-aasha marka ugu muhiimsan waxa weye inaan isweydiino oo aan fahamno xildhibaanadu markay dhegaystaan khudbooyinkan inay ku saleeyaan intii ay fiirin lahaayeen qabiilkii ka yimid iyo hebel jeclaysi iyo hadduu lacag qaatay iyo inuu inta intaa ka baxo waa qarsoodi dhaladaas cidda uu ugu fooday cidna ma garanayso inuu inta dhegaysto uu yidhaahdo war falow soomaali nimankan ninkee ka saaraya dhibka ay ku jirto oo aan la shaqayn karna isaguna markuu kursiga madaxweynaha fadhiisto uu u arko dadkaas niman uu la shaqayn karo oo odhan karo inkastoo aad beel ka timid ama gobol ka timid ama xaafad lagaa soo doortay waa ku mahadsan tahay laakiin ceel mau qoday isbitaal mau dhistay xaafadaadii maxaa geynaysaa degaankaagii maxaa kaala gudboon inay labadoodu halkaa iskala jaan qaadaan oo uu fahmo madaxweynuhuna marka la doorto uu fahmo si kastaba ha lagu soo doortee inay muhiimadu tahay midda qaranka iyo soomaalinimada iyo inuu waddanka meel dheer gaarsiiyo in ujeedada loo fariisiyey meesha ay tahay waan gartay marka iyaduna ay la shaqeeyaan oo saa saa isu fahmaan soomaalida shacabkuna uu iimaansado oo ay ay for the first time markii ugu horreysay cid allaaliya ciddii rabtaha soo baxday ay ku taageeraan oo garba istaagaan sababtoo ah haddaan soomaaliya taageerin madaxweynaha haddaad nebi khadar keento keligii waa nin keliya waxba ma waxayn karo inay shacbigii iyo iyo iyo golaha wasiirada iyo dadka lasoo dhisaa ay caliyadooda dib u laqaan oo afartaas sannadood ay sugaan oo ay la shaqeeyaan qofkaas in soomaaliya laga saaro dhibaatada ay ku jirto cidduu raba ha ahaadee waan gartay baarlamanku doodaha xilligan ka socda ee ay leeyihiin musharaxiintu kusoo bandhigayaan waxqabadkooday leeyihiin waxaabaan qabanaya tallaabadaasaan qaadaya horumarkaasaan dalka gaadhsiinaya in lagu qiimeeyo oo aan lagu qiimeyn ama lacag amaba qabiil sida aad tilmaantay e waynu ognahay oo barnaamij marka la- la qorayo ama eh, la la sameynayo waxqabad qofku uu ka hadlayo dad baa kala talin karaa barnaamij qurux badan wuu soo bandhigi karaa meesha doonaba ha kasoo minguuriye miyaan lala- lagu qiimeyn karin qofkan waxaanu sheegaya suurtagal ma ka tahay ma fulin karaa awooddaa baarlamaanku ma leeyihiin ninkan waxan quruxda badane uu idiin sheegayo ma qaban karaayo ma ka go-an taho ma ka dhab ma tahay arrintaa ka waran cabdi dirshe Eh, sare su-aal aada iyo aada u fiican ayaad ii weydiisay waad ku mahadsan tahay waa su-aal aada iyo aada u qoto dheer waana mid meesha ku jirta waaye baarlamaankan hadda su-aasha aad ka dhawaajisay ay ayaga naftirkooda ay fursad weyn u tahay inay ar- ar- arkaan qorshayaal kala duwan oo la isbarbar dhigi karo waxay u tahay aqoon kororsi naftirkooda inay arkaan dad soo bandhigaya qorshe siyaasadeed mid dhaqaale mid bulshe bulsho oo ay isbarbar dhigi karaan oo ay dhihi karaan taladan iyo taladan sidana maaragtay ay isku barbaryaalaan sida waxaanay ku kala duwan yihiin arrinta kale oo muhiima ayaa waxay tahay inay isweydiinayaan oo ay dhihi karaan qofka aan dooranayno ma yahay qof la shaqayn kara baarlamaanka ama eh, qofkaas ma yahay qof macnaha leh eh, eh, kartida baarlamaanka maantay lagu tabaayo oo ah dad badan oo runtii ayaguna aqoon leh inay soo galeen baarlamaankii ma yahay qofkaasoo qof la shaqayn kara may ma yahay marka eh, runtii su-aasha aad tilmaantay waa muhiim waxa weeye dad badan baa waxay soo bandhigi doonaan qorshe aan aan runtii ahayn mid suurtogeli kara marka la fiiriyo tabarta iyo dhaqaalaha dalka xaaladda siyaasadeed oo uu dalku ku jiro waxaa dhe- waxa- waxaa dhici karta ballamo waaweyn inuu qofku ballan qaado oon runtii una fulin karayn laakiin waxaan qabaa qof kastoo soomaaliya waa ka dharagsan yahay dhibaatadan hortaalla soomaaliduna waxay tiraa ooda siday u kala sarreysaa loo qaadaa marka dhibkana hor yaalla waxyaalaha ugu horeeya kolley waxay noqonayaan nabaddii in la soo celiyo in colaada lasoo afjaro in ciidamada shisheeye dalka ku jiro laga saaro in la samaysto xiriir dalka oo dhan midayn kara taasna waxay noqonaysaa qof karti leh oo ummadda oo dhan maaragtay u jajaban oo aan qasbayn oo ummadda guri gurigooda iyo dhulkooda ugu taga oo barya ummadda soomaaliyeed oo si barya iyo walaaltinimo isugu yeera oo miis soo wada fariisiya waan gartay waxaan u gudbayaa bashiir good ha Eh, isla Een, su-aashaasi ha waxa weeye sahra een, sida ay nimanka khiyaarta horeba sheegeen een, wax walba waa- ummadda soomaaliyeed maanta himila u muuqata dhab ahaantii Ee, kuwa qaxootiga jooga kuwa badda ku dhimanaya dhalinyarada ee shaqalaantu eriyeyso dhammaantood maanta waxa u muuqata himilo himiladaasi haddaba in in in in la gaarsiiyo la gaarsiisiyo la gaarsiiyo oo la xaqiijiyo iyo inaan la xaqiijin waxay ku xidhan tahay marxaladda maanta la marayo Ee, taasi markaa ku- wa- sida aad sheegtay adigoo barnaamij qurux badan waa la samayn karaa oo waan ognahay haddii baarlamankii kula shaqaynayay uu kula shaqayn waayo oo lugta lagu jaro dee meel la gaari maysid marka mar himiladii mad soomaaliyadna way baabi'i marka ha- anigu waxaan u arkaa mar walba horta maanta hawsha ugu weyn waxay dul taallaa baarlamanka dadka soomaaliyeed waxay isha ku hayaan baarlamanka siday siday siday magaranaysaa u dhaqmaan akhlaaqada ay muujiyaan iyo qiyamka ay dadka ay ummadda tusaan taasaana himilada ama kor u qaadi kartaa ama dhulka ku ridi kartaa ilaa iminka intay noo muuqatana een, ifafaalo fiican kama soo muuqdo habase yeeshee waxay waxaa la yidhi ma- maalinba dee lugda sida ugu jirta la- yaa- yaa loo kabaa waxa weeye maanta waxaynu haynaa waa kuwaasi baarlamankaasaynu haynaa iyaga maanta looga baahan yahay marxalad taariikhiya inay sameeyaan oo bal mar uun damiirkoogu tooso oo sida een, nimanka khiyaarta iga horreeya ay sheegeen n- qofka murashaxee la dooranaya lagu doorto halkuwiina geynaya marka waxay hortaagan tahay baarlamanka inay ama sidaa ku doortaan ama sidii awalba aan naqaanay ee reer hebel reer hebel ay ku doortaan waa tay een, eh, jibriil baan weydiinayaa Eh, jibriil eh, baarlamanku haddii maanta ay een, doortaan madaxweyne eh, islamarkaana ay ku doortaan barnaamijkiisa iyo ballanqaadyada uu sameeyey haddii uu fulin waayo oo karti darro dhinaciisa ka timi ama cadaalad darro uu ku kaco ama een, uu noqdo maxaan ku dhahdaa een, een, madaxweyne wadadii looga baahnaayo dadku usoo doorteen aan marin baarlamaanku awood ma u leeyahay ay kula xisaabtami karaan oo ay berita ka maalin golaha soo joojin karaan Een, horta waa laba arrimood midna waa awoodda baarlamaanka midna waa eh, doorashada iyo qofka loo dooranayo madaxtinimada soomaaliya afarta sane ee soo socota Eh, midda ah doorashada waxaan qabaa baarlamaanku waxay haystaan haystaan fursad ay ku doortaan qof soomaaliya ka samata bixin kara duruufta adag ee ay ku jirto sidoo kale waxaa ku jira dad een, u xusul duubaya qabiil oo leh qabiilkayga aniga eh, maaragtay madaxtinimada xaq u leh waxaa ku jira qaar anigu inaan madax iska ahaadaan doonaya un ma ahan inay dhahaan aan lahayn ajende iyo himilo kale oo dalkan ay ay wax ugu tarayaan waxaa ku jira qaar siyaasadda ku cusub inaad maaragtay ganacsi gaara ama shaqo gaara haysato iyo inaad dal hogaamisano laba waxyaabood oo kale tog waayo marka inay fiiriyaan baarlamaanku horta yaa hawshan ka bixi kara yaa tijaabsan oo diyaarsan haddana leh sumcaddii mujtamaca dhexdiisa ahayd ee loo baahnaa inuu kasbado qofta haweena ee xaabada ka gurta tuulada soomaaliya ku taalla inuu canshuur kasoo qaado dawladdaas lagu maamulo oo looga maarmo gacan hoorsiga iyo wadamada shisheeye oo loo baahan yahay si soomaaliya dawladdeeda u socoto marka waxaa muhiimka ahi waxay tahay in hadda la sameeyo dooqa ugu wanaagsan oo la doorto madaxweynaha ugu wanaagsan haddii ay noqoto hala isqabqabsado oo madaxweynihii hala foociyo oo ra-iisul wasaarihii hala foociyo dee wixii hore oo aan kusoo gubanay oo tobankii sano ama labayo tobankii sano ee kumeelgaarku jiray ilaa cabdiqaasim xilligiisii madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo madaxweyne iyo afhayeen baarlamaan iyo mid la riday iyo mid fuulo unbaa meesha joogay sidii un bayna ahaanaysaa baarlamaanku wixii waa ridi karaan ra-iisul wasaarehay ridi karaan madaxweynehay ridi karaan board of no confidence iyo kalsooni la-aan bay samayn karaan waxaasoo dhanna hadda ma aha xilligeedii waxaa loo baahan yahay isqabqabsiga inta laga gudbo qof isku wadi kara oo dulqaadkeedii leh oo dadka soomaaliyeed u nugul oo u naxariis u leh in la doorto waata marka waxaan u gudbayaa cabdi diirshe oo canada jooga cabdi markaad eegto dadka soomaalidu shacbigu waxba ma dooranayaan baarlamaankii oo layidhi shacabkay matelayaan oo beelihii soomaalida ka yimi ayaa golihii fadhiya oo madaxweyne dooranaya madaxweynahaasi haddii uu maro waddo khaldan baarlamaankuna ay go-aan ka gaari waayaan dadka shacbiga soomaaliyeed ee maanta madax daacada oo hoggaan fiican oo horumar gaadhsiiya u baahan maxaa u damaanada madaxweynaha la doortaa haddii wixii uu sheegay uu ka run sheegi waayo waa mahadsanta walzara horta wacyiga siyaasadeed ee soomaaliya ku jirto ayaa ah mid aada iyo aad u dhib badan oo ka turjumaya dagaal sokeeye oo muddo dheer soo socday waxaan maaragtay jeclahay inaan isxasuusino madaxweyne abraham lincoln berigii ay ku jireen maraykanku saas oo kale dagaalkii sokeeye boqol iyo konton sano iyo dheeraad ka hor inuu uu yidhi maaragtay guri macnaha dhexdiisii burbur ka taagan horta ma istaagi karaa waa maya dal kasta oo adduunyada jira wuxuu ku tashadaa hay-adihiisa dawliga ah oo maaragtay sida maaragtay maxkama maxkamadihii madax banaanaa hay-ado dawladeed oo baaritaan waxyaalahaas ka samayn kara oo tayo leh oo maaragtay dembiga la galo ka jaazeyn kara qofka haddii marka ayna jirin hay-adahaas dawladeed ee tayada leh markaas maaragtay waxaa meeshii ka baxaya in qofka la keeno maxkamad cadaalada oo qaban karaysa baarlamaankiina maaragtay haddii uu noqdo mid saas oo kale ah oo lagu shaqaysto aan u shaqayn danta soomaaliyeed ee dan gaara keliya u shaqeeya dan meeshani unbaan joogaynaa wax horumaro aan ka samaynayna male xaalkan ku jirno su-aasha cabdiqafaar weeye waa su-aasha muhimka waxa wey yaa u damaanada haddii ninkaasi uu ka weecdo damaanad kale ma haysto shacbigu maantayto waxa weeye baarlamaankaas labadaa boqol iyo toddobaatan iyo shan kaa weeye hadday iyagu u shaqeeyaan sidii hore iyo qaabkii qaababkii hadda odayaashu ay sharaxayeen de waxa weeye ilaahay haynoo naxariisto markaas waa soomaali ilaaheeday qabtaa haddii laakiin hadda rajada jirta ay ay sal u noqoto oo ay noqdaan baarlamaan ka tayaroon baarlamaanadii kale iyo wixii hore aan usoo marnay hadday hagaagaanna waa hagaagtay haddii kalena soomaaliya waxa weeye meeshay mari doonto ilaahay baa naga og waxaan rabaa oo kale inaan ku darsado oo muhim ah doorashada labadan boqol iyo toddobaatan iyo shanta lasoo doortay hadda waa inay noqotaa markii ugu dambeysay oo oday qabiil iyo iyo iyo qof shaksiya iyo uu soo qoro cidda soomaali masalaysa marka intaasaan ku darsan lahaa aad baad umahadsan tahay cabdiqafaar haddaan haddaan inya iyaba ku daro halkaas haye bashir waxa weeye madaxweynaha iyo baarlamanka iyo hay-adaha dawladda waxaa kala wada waa dastuurka dastuur baa meeshii la sameeyey baarlamanka dastuur buu ku yimi madaxweynuhu dastuur buu ku imanayaa marka waxa weeye mid walba dastuurkaasa kala hagaya dhammaantoodba mid walba markaa shacabka soomaalida waxaa damaanadu ah inaan dastuurkaa la jebin hadduu nin karti daran noqdana dee baarlamankii baa jooga dastuurkiiba qalay haba se ahaatee for example obama waad aragteen mar alla markay congresska iska hor yimaadaan town hall meeting buu qabtaa wuxuu tagaa magaranaysaa magaalooyinku tagaa shacabku u waramaa in caqladahaas ay hortaagan marka waxaa wanaagsan inuu madaxweynuhu shacabka ku xidhan yahay uunu meel ugu oodnayn uunu maxbuus u ahayn baarlamanka aad baad umahadsan tahay bashiir good marka ma idinla tahay in soomaaliya ay shidada haatan ay ku jirta ay ka saari karto oo keliya inay hesho qof aqoon leh ee sida qaarkood ay ku doodayaan dadka idinaa qaar idinka midihiba ka sanqadhiseen jibriil
walaal aqoonta keligeed wax ma hogaamiso aqoontu ma ahan shardiga keliya ee looga bixi karo dhibaatada lagu jiro laakiin xilligan hadda la joogo oo qarniga koob iyo labaatanaad oo waxaa loo baahan yahay aqoon lagula macaamilo caalamka lagu kala garto wanaagii iyo samaanta waxaa muhiimka ah in aqoontaas lala kaashado oo qofkaas ay ula midaysan yihiin karti hogaamineed daacadnimo inuu kasban karo kalsoonida shacabka inuu leeyahay naxariis uu u muujin karo shacabkan waxa ay la kala yardhaysan yihiin oo la kala didsan yihiin qof ka cadgoosta oo waxoodii ka qaata maahana qof wax u ogol oo u tura oo u naxariista maanay arag xataa kuwii xeryaha barakacayaasha ku jiray baa waxaa laga qaadanaya raashinka yarka ahaa ee sandareertada ahaa ee caalamka usoo keenay marka boobkaas iyo dhibaatadaas iyo kala orodkaas la bartay qof dadka ka nasiya oo u muujiya in dadku ay muhiim u yihiin oo shacabku uu yahay gundhiga dawladnimada yaa loo baahan yahay waa mahadsantay bashiir good ayaan jeclay inay su-aashaasi weydiiyo waxaan risaare halkaa ku dari lahaa dadka soomaalida horta waayadan dambe cudur baa soo galay cudurka soo galay waxa weeye ama ha lahaado ama genuin ha ahaato ama mid sax ha ahaato ama mid qalad ha ahaatee nin walba intuu professor sheegto ay yimaadaan professor baan ahay markaa ummadan hogaaminaya taasina waxa weye waa cudurna soo galay dhab ahaantii qofka bini aadamkiihi aqoon aqoontu way fiican tahay waana waxa adduunka hagaa laakiin qofku aqoontuu leeyahay dhinac qayb adduunka kamid uu specialist ku yahay oo looga baahan yahay inuu ka gungaado oo kamida dhaliyo haday tahay medical haday tahay agriculture haday tahay dhinaca doontaato loo baahan yahay inuu inuu qaybtaasi ku xeel dheeraado oo adduunka ku helo oo adduunka wax kusoo kordhiyo laakiin waxaad u arkaysaa waayadan dambe inaga cudur bayna soo galay oo kii injineeri kusoo qaatay b h d baa doonaya inuu waddanka madaxweyne ku noqon siyaasad ku taliyo taasi micnaheedu maaha markaa in aqoontii aan anigu diidanay aqoontu way qurux badan tahay saan u sheegayna fiilkeegay leedahay laakiin waxaynu ognahay adduunka markaynu maanta eegno brazil waddanka la yidhahda nin lola waagii dhaweyd madaxweynimada ka tegay one of the best president soo mara bu ahaa taarikhda waddanka meeshuu soo gaarsiiya dhaqaalisa waydana waa la arkaa mandela waa la arkaya qaar kale oo kamid oo fara badan baa jira nina b h d ma haysto markaa soomaalidu waxay u qaadatay in maanta ninkii b h d ama professorihi wuxuu doonaba haadee inuu madaxweyne noqon karo taas maaha waxa weeye leadershipku waa ka gooni aqoonta qofku bartay waan garta aad baad umaadsan tahay bashir cabdi diirshe haddii aan u gudbo ma la odhan karaa dadka soomaalidu haatan waxaabay u baahan yihiin qof yaqaano dhaqanka soomaalida islamarkaasina wadaniya oo xataa hadduunuba aqoon lahayn karti u leh in wixii waddanka dhibaato u geyn uu u geysan karaa amaba u keeni karaa cidduu doonaba ha noqdo ama waddanku doonaba ha noqde ka calool adeegi karo waa mahadsantaha zahra runtii waxaa mar kasta aniga madaxayga ku taagan xornimadii dalkan soomaaliya dadkii usoo halgamay aqoon intee la-eg ayay lahaayeen runtii waxaa ka muuqatay karti aada iyo aada u badan dulqaad badan maaragtay daacadnimo badan jacayl ay u qabaan ummadda soomaaliyeed iyo dalkooda qofku hadduuna intaasoo dhan uuna lahayn si kastoo wax usoo barto wuxuu noqonayaa kuwo maaragtay qurbaha ku geeriyooday ayagoo wadamadooda hogaamiyaal kasoo noqday sababtoo ah inta wadankoodii soo dhacaan oo lacag banaan ka dhigtaan ayay masana qaabdarro banaanka ugu dhintaan dadka aada hadda tilmaantay oo aad tiri ummadda soomaaliyeed maaragtay ma dhici karta in laga helo dad dhaqankii soomaaliya haya oo aan aqoon kaloo saasa lahayn inay noqdaan hogaan fiican oo ummadda hor oo macnaha oo hogaamin kara ummadda soomaaliyeed waa kugu raacsana arrintaas way dhici kartaa waana soo aragnay tusaalaheedii waan haynaa oo horey soomaaliya usoo martay haddana way ka dhici kartaa waana in la texgeliyaa ummadda soomaaliyeed ee maaragtay eeleh caqli wanaagsan xikmad wanaagsan aragti wanaagsan oo ka aragti dheer dadka kale oo ay kaga saari karaan ummaddu dhibka markaas ay ku jirto marka waan aqoonsanahay in ummadda soomaaliyeed laga heli karo taa waan aqoonsanahay waa mahadsan tahay cabdilkafaar su-aashaasi intaynaan ka bixin haddii aad wax ku darsato aqoonta layskuma hayo wax kasta aqoontaa salo ah sidaad og tahay waxaa ka dhacday laasti adigu sideedii sanoona soo dhaaftay dawladda kumeel gaarka bal u fiirso sideed sanay dhisnayd sideedda sano waxaa maamulayay u n iyo amison baa gacanta ku hayay dhaqaalihiina ayagu ahaa xuduudiina ayagu ahaa aragtidii iyo barnaamijkiina ayagu ahaa inta kalena managers bay ka ahaayeen ama maamulayaal iyo maareeyayaal marka maxaa kuu soo baxaya waa inaad heshaa nin madaxa oo inta soo istaaga odhan kara alla ilaha markaan baarlamaan iyo dastuur nidaamsan baa laygu doortay anaa meesha madax ka ah walaalayaalo waa kan dalka wixii aan ku dhiqi lahaa sidaasna ula macaamiltama baarlamaankiisa iyo iyo iyo qaynuunka dalka iyo isu soo dhaweynta aruurinta dalka iyo siduu ula macaamilsanaan lahaa ula macaamiltami lahaa siyaasadda gudaha iyo tan dibadda labadaasba waa inuu markaa isagu fahmi karaa siduu u aruurin lahaa baarlamaankana ula shaqayn lahaa xeer soomaali degsatayna ugu wada dhaqmi lahaa oo anigu dastuurkan hadda waxaanan tala u saarteen dhaliilo fara badan buu leeyahay marka anigu hadda waktigan xaadirkaa waxaan ka doorbidayaa inaan baarlamaanka damaanad ka dhigano oo ay iyagu naga bedelaan xeer soomaaliga noo bedelaan wixii wanaaga oo oo ku jirana ay dhowraan wixii qashin oo ka buuxana ay saaraan waad bad umahadsan tahay cabdilkafaar haddii dhegaysta aad goor dhow nagu soo biirtay waxa aad maqlaysaa barnaamij gaar ah oo ay aqoon-yahano soomaaliyeed kaga doodayaan astaamaha uu yeelan karo madaxweynaha ay soomaaliya u baahan tahay xilligan saamaynta faragelinta caalamka iyo sidii dowladda cusub looga samate bixin lahaa iyo waxa ay tahay in laga barto khaladaadkii xukuumadihii hore ee soomaaliya soo maray iyo qodobo kale waxaana ka qaybgelaya aqoon-yahano soomaaliyeed oo kale ah jibriil maxamed cabdi diirshe bashiir good iyo cabdilkafaar cabdi wardheere marka haddii aanu barnaamijka hore ugu sii soconno ilaa koob iyo sagaashankii xukunno iyo maamullo kala duwan baa soomaaliya isku bedelay dabcan qof kastaba dadka soomaalida ah indhahay ku hayeeno way arkayeen waxa ka qalloocmay iyo wux uu ku toosmay marka muddadaasi maamuladii soo jiray wax laga baran karo oo ay fursad imika u siinaysa xukuumadda cusub ee iman doonta iyo waxa laga digtoonaan karo oo laga bartay cashar oo la odhan karo waxaasi aada uga sii digi kartaan ma jirtaa waxaan ku hormarayaa markaan jibriil dhab ahaantii waxaa laga bartay ee ugu weyn maamuladii iyo nidaamyadii soo maray soomaaliya ee kumeelgaarka ahaa waxa weeyaan mar walba waxaa isku marnaa dadkii dawladda madaxda looga dhigay ra-iisul wasaare iyo baarlamaan iyo madaxweyne ka ahaa ayagiibaa isku marnaa ayagiibaa kala qaybsanaa ayagiibaa midba dhinac u ordayey ayagiibaa u tartamayey wadamada deriska ah iyo beesha caalamka attentionkooda iyo inay helaan kalsoonidooda iyo midba goonidiisa ugu ordayey isgarabyacaas iyo maaragtay isqabqabsigaas iyo midba midka kale kasuuritaanka xilka uu ku dadaalayay waxay seejisay in dawladnimadiiba ay noqoto wax hirgala oo soomaaliya saldhigta oo caga dhigta mid walba dhicis bay ku dhamaatay inay noqoto arrintaas marka isqabqabsiga ah waxaa loo baahan yahay inay dhammaato inay halkaas ku ekaato in la bilaabo weji cusub bog cusub oo ku salaysan wada shaqays wada shaqayn is-aaminaad dan guud oo la wada raadiyo midda labaad oo laga bartay waxaa kamid ahaa arrimaha dawlad walba oo lasoo magacaabo waxaa u badnaa oo isxijinayay hadda beeshii madaxdaas ay tahay haddii madaxweyne nin noqdo beeshiisaasa islaadinkaa xukunkii hay taa inay ayadana dhamaato waayo wax macnaa ma samaynayso soomaali dawladnimo way uda baahan tahay marka madaxweynuhu inuu yidhaahdo waxaana ugu talagalay qorshahanaan ugu talagalay gobol hebel degme hebel tuulo hebla waxaan rabaa inaad ansixisaan meel marisaan intaasoo tuulaha horumarinta u samaynayaa intaasoo barnaamij waxbarashaan samaynaya intaasoo barnaamij caafimaadahan samaynaya waa in madaxweynaha iyo golihiisa wasiiradu la yimaadaan iyo xukuumaddiisu inay la yimaadaan weeyaan qorshaha iyo ajendaha dalka lagu dhaqay waa mahadsan tahay bashiir good isla su-aashaasi waxa wey taale dawladihii meeshay naga soo dhaafay ina soo dhaafay ee na soo maray waxyaabaha laga bartay ee khaladaadka ee laga laga in laga digtoono loo baahan yahay waxaa kamid ah madaxweynaha dhalanaya baarlamankan cusubi waa inay noqotaa taladoodu meeshay ka shidaal qaadanayaan danta soomaaliyeed waa inay noqotaa tala soomaaliyeed go-aan soomaaliyeed dan soomaaliyeed intaa waxaan ugu celcelinayaa waxa weeyi dawladihii imika ina soo dhaafay ilaa labaatankii sanadood eena soo dhaafay ee dee dhibaatadiina haysatay waxay ahaayeen dawlado awr kiraalo ah waxaynu dhab ahaantii ku jirtay hor hortay buu nin nimanka khiyaartan magaciisa baan nooba yeedhiye trastishin baynu ku jirnay oo waxa weeye go-aankeena maynaa lahayn maantada trastishin baynu ku jirnaay oo waddanka mahiiga hogaaminaya soo maad garan marka waxa weeye in in ta ugu weyn ee la garan karaa waxa weeye inaan la soo noqono sovereigntigeeni yani waxa gobonnimadeeni la soo noqono aan la soo noqono karaamadeenii aan la soo noqono go-aankeenii gudaheenna waxay doonaan ka taagnaadaan laakiin inaan adduunka toosno inaynu ino go-aankeena leenahay badaheeni baa la qaybsanaya oo wadamada jaarka qaybsanayaan oo oo darsaakiinna waxay samaynayso waxyaaba ay qabteen waxa weye tooba taagtii buu rogmadaa dhibaato weyn baa jirtay dagaala wadan ka socday waxaa ka socday kooxo diineed oo inaan inaan hore u arag waddankeena taarikhna aynaan ulahayn ayaa ayaa waddanka qabsaday oo oo oo majar habaabiye ummadii oo dhan marka de in gacan shisheeya kusoo gasho inaad kaalmo shisheeya u baahato inaad waxaasoo dhan wey jiraan marka nimankii meesha hayo gaar ahaan kuwii ugu dambeeyey waxaan odhan karaa dhab ahaantii waxyaaba waaweyn bay qabteen oo oo waddanka magaranaysa caaladaqan iyagoo iyagoo kaashinaya adduunka dibadda ee maanta halkaa aan soo gaarnay ee baarlamanka iyo xamarkaa lagu shirayo ee waddanka gudihiisiiya taasiba waa loo tiri karaa inay ku sameeyeen waa mahadsan tahay waxaan u gudbayaa cabdi diirshe waa mahadsan tahay saara arrintan ku dari laha waxa weeye in la keenay dastuur cusub oo ummadda soomaaliyeed u kala qaybinaya gobollo qabyaalad ku dhisan maaragtay waxaa loo yaqaan tribal territories ama maaragtay qabaa'illo raadsanaya inay yeeshaan gobollo ayagoo keliyao soocan ay degan yihiin dastuurkaas wuxuu u horseedayaa ummadda soomaaliyeed dhib aynan maaragtay runtii aynan u baahnayn inay maanta gasho taas horta waxa weye waa wax dhaxal ah oo haddan horyaal oo loo baahan yahay si deg dega in loo saxo taas waxay kaloo sahlaysaa faragelinta shisheeye ee dalka ku socota ayay sahlaysaa oo waxaaba arrintan loo keenay ayaan qabaa dastuurkan cusub in looga faa'iidaysta arrintaas oo faragelinta shisheeye ay noqoto mid sahlan maadaama dalkii mas-uuliyaddii dowladeed ee ahayd dowladda maaragtay dhexe laga sii fogeynayo oo loo fogeynayo nidaam goboleysi ah runtii waxa wanaagsan oon ku tilmaami karo wanaag waxa weeye oo xumaantii hore oo dhan maaragtay ka wanaagsan qorigii laisku watay iyo madaafiicdii dadka lagu leynayay inay soo yaraanayso oo ummadda soomaaliyeed maantay ay ishor fadhiyaan oo lagu gorgortamayo nidaam siyaasadeed taas ayaan waxaan u arkaa runtii maaragtay wax wanaagsan aad baa umaadsantaha cabdi diirshe cabdiqafaar baan su-aashaa jeclahay haddii uu wax ku darayin waxaasan waa kun iyo sagaal boqol iyo kob iyo sagaashankii meeshii soomaali joogtay ilaa hadda horta wax weyn runtii iskama bedelin lama odhan karo dowladihii qaranimay sii hayeen intaasoo dhan sidaad ka warqabta waxaa maamulayay markii ugu horreysay labiiyo sagaashankii iyo wixii ka dambeeyey waxaa maamulayay unison unisom waa baxday qolo waxaa la wareegtay s a c b la yidhaahdo s a c b waa baxday waxaa la wareegay amisom iyo african union oo isla socda marka anigu horta bremiska ah ama qadiyadda ah ee dowlada soomaaliyeed baa sii hayay xornimadeena iyo qarannimadeena iyo taas xoogaa waxaan leeya waa ka duwanahay oo qarannimo jirtay oo hadda la taaban karaa ma jirin dad ajnabiga ina maamulayay iyagaa gacanta nagu hayay ama amniga ha noqoto ama siyaasadda ha noqoto ama meeshaan aadna ha noqoto ama burburka iyo dhibkiina soo gaaray iyo dadkii kumaankunba ayna ka leeday yani oo ayna cidna u tirsanayn marka lama odhan karo dawlado kow iyo sagaashankii ilaa laba kun ilaa labada kun iyo labiyo tobanka maanta ah dawladaha qarannimo soo hayay lama odhan karo kuwaaba calama saartay oo aan shaqaba ayna ku lahayn ilaa iyo waktiyada aad ka hadlaysay marka taas horta meel aan iska dhigno u malaynmayo wanaag inaan ka baran karno laakiin waxaan ka baran karnaa xumaantii dhacday iyo isdilkii iyo qarannimo la-aantii iyo inaynaan dib ugu noqon oo inta ka fariisanno ay yidhaahdaan war halkaas iyo wixii nagu nagu dhacay waa dambeeyaan soomaali dib u arag intaasaan wanaag anigu aan u arkaa oon ka baran karnaa waata aad baad umahadsan tahay cabdilkafaar sahra sahra xaba hal hal hal ereen ku daro halkaasi haye bashiir markii hore aan ka duufay waxa weeye qaladka ugu weyn ee laga baran kara nimankaas deriska ugu weyne laga baran karo ee soomaali inay inay inay siiro gaara iyo indho gaara u yeerato la rabo ee dawlad kasta oo mustaqbalka imanaysa inay inay inay ajando gaara ka yeerataa la rabo loo baahan yahay waxa weeye xatooyada xoolaha dadweynaha ummadda soomaaliyeed wixaygii waa la xalaashaday jeebkaa lagu shubanayaa waad mahadsan tahay waatay marka waxaa jirta arrin dhowr jeer lasoo hadal qaaday shakino aanu ku jirin in wadamada soomaaliya dariska la-ah iyo beesha caalamkuba inay waayahan dambeba ay si weyn soomaaliya gacanta ugula jireen saameyn xoogan oo dhinacyada dhaqaalaha siyaasadda militariga iyo weliba go-aan qaadashadana ay ku lahaayeen mana muuqato sababay gacmaha uga laaban doonaan dowladda cusub ee hadda la dhisayo oo hanaanka doorasho ee keentay in wax la doortaba dee beesha caalamkaa soo jeexay marka haddii aad qiimaysaan maxay tahay waxa wadamadaasi kala duwane ay ka rabaan imika musharaxiintan tartamaya iyo doorka ay ku leeyihiin doorashadoodaba waa mahadsan tahay sahra su-aal kaloo aad iyo aad muhiim u ah waaye dowladaha adduunyadao dhan waxay leeyihiin dano ayaga u gaar ah sida annagu dalkeenna u leeyahay dan gaar ah ayay waddamadao dhan u leeyihiin danaha gaarka ee waddan kastaa uu leeyahay waa mid joogta ah oo maaragtay waddan kastaa danihiisa isagaa mas-uulka ah taa marka isma bedelayso oo waddamada dariska nala ah ama kuwa aad nooga fog intuba danaha ay ka leeyihiin soomaaliya weligeed way jiri doontaa oo taa isma bedeli doonto midda meesha ka baxday oo aada iyo aada u liidata waxa weeye dadkii mas-uulka ka ahaa dalkeenna ee mas-uuliyaddu saarneyd ee ahayd inay ilaaliyaan dalka dantiisa ayaa arrintaas maaragtay samayn waayey taasna waxay keentay in waddankii uu wiiqmo oo ay sahlanaato wadamadii kaloo danta ka lahaa dalkeena danahooda inay ka fushadaan danaha ay leeyihiin marka maxay yihiin wadankan adduunyada wuxuu kaga yaalaa aada iyo aada muhiim u ah waxaa maaragtay aan fooda u saarannahay bariga dhexe waxaan maaragtay leenahay bad aada iyo aada u weyn waxaan leenahay khayraad badan ayaan leenahay wadanka yagu waa wadan aada iyo aada hodan u ah oo wadamadoo dhan ay runtii adduunyadao dhan ay jeclaan lahaayeen laba arrimood midkood inay u suurta gasho ko inay xiriir la yeeshaan dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo u sahasha danaha ay leeyihiin iyo inay macnaha markaas haddii ay taa waayaanna si dadban ay uga helaan si ay arrimahaas u gaaraan wadamadaas oo dhan waxay adeegsanayeen soomaali kala duwan ama aalado kala duwan in dalkayagii burburo runtii etoobiya mas-uuliyad weyn bay ku leedahay laakiin sidaan hore u sheegayba taa waxa weeyaan waxaa u sahlay soomaalida oo sidee macnaha ugu sahlay soomaaliday hub isugu dhiibayeen etoobiyaanka ilaa labaatan sano ku dhawaad oo cid alla cidii u tagtaba ay lahaayeen hoo qoryo hoo hub isku laaya taasna waxay keentay ummadii soomaaliyeed inay wiiqanto dadkii in la baabiyo dalkiina in la baabi'iyo haddana sidaa arkaysaan dowladda kenya ciidamadeedii ayaguna gees bay kasoo galeen danaha ay leeyihiinna way fushanayaan haddii aan la helin ummad soomaaliyeed oo mas-uul ah oo ilaalsada dalkaaga iyo dadkaaga dantooda waatay waa mahadsan tahay waa jibriil haye jibriil waxaa keenaya in dalalkan dariskaihi ay faraha nagula jiraan waxaa keenaya gudaheena nidaam xumada ah ammaan darada ah is-aaminaad darada ah cadaalad darada ah waxay keenaysaa in qof walba uu door bido inuu go- gees u cararo hadduu gobol yar leeyahay gobol ama tuulo yar joogo tuuladiisa dhaho yaan la igu soo gelin cidna yasna imaanin yaan la idulmin hadduu heli karo dal derisa ama dal kale oo kaashadana uu yidhaahdo iga celi kuwa kan way dhibaateynayaano nafta iga qaadayaan marka arrintaas inay joogsato weeyaan waxaana waa waa waa waxay yidhaahdaan ukunta iyo digaagadda kee hor dhashay digaagadana ukun bay ka timid ukuntuna digaagad bay ka timid keebaa hor yimid waxaan waxaa hor yimid oo u baahan in la hor xaliyo cadaalad darrada iyo dhibaatada iyo dawlad la-aanta gudaheena ah taa markii la xaliyo oo wax laga qabto waa la hor istaagaya waa la isku dayayaa laakiin haddii la helo hogaan wanaagsan oo hawshaas ka bixi kara way soconaysaa wayna meel maraysaa oo soomaalina daba istaagay waa mahadsantahay marka cabdiqafaar haddii aan su-aal kale oo aan taasi ka fogeyn ku weydiiyo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey ugu qaabilsan soomaaliya augustiin mahiiga habeenkii jimcuhu soo gelayey war qoraala oo uu soo saaruu baarlamaanka u dirayey nuxurkiisa waxa ugu weynaa inuu baarlamaanka kula dardaarmayey madaxweynaha ay dooranayaan nooca uu yahay wuxuu idhi madaxweyne daacada oo soo dhisi kara dawlad lagu kalsoonaan karo hadalkaasi mahiiga iyo kalsoonida iyo iyo rabitaanka iyo daacadnimada uu ka hadlay sidey adiga kuugu dhadhantay adoo hadalkaasi tixraacaya runtii warqadaas mahiiga anigu waa akriyey waxay ahayd warqad khalad loo diray anigu siday aniga fikirkayga ila tahay sababtoo anigu waxaan u haystay dawladdii kumeel gaarka ahayd inay dhammaatay maamulkii u n-ku uu soomaaliya gacanta ku hayay inay ka dhab ahayd inay dhammaatay inay markaan ay ka dhab tahay caalamku inay u daayaan soomaalidu inay xeer iyo qaynuun iyo baarlamaan iyo democracy ama dimuqraadiyad iyo nidaam isku maamulaan markaa runtii warqadiisa arkay aad bay ii dhiila gelisay waana waana ka xumaaday soomaaliya laba weji bay soo martay weji waa midkii koowaad oo la oran jiray containment baa la yidhaahdaa oo ahaa dalalka deriska ayay dhib u keenin waa midii odayaashu ka hadleen yacni badda iyo beriga iyo argagixisadu yaanay dalalka dibadda aana wax u geysan adduunkana dhibaato u keenin ujeeddadaasay muddo labaatan sana a ka lahaayeen waa shaqayn wey waxay go-aansadeen containmentigii in laga baxo oo soomaaliya dawlad ismaamusho cagaheeda isku taagta oo iyadu ammaanka dalkana sugta caalamka intiisa kalena nabadgelisa in la sameeyo barnaamijkaas meel kasta waa laysku raacay shirkii london kii istanbul u n ka dhexdiisa kulli waa laysla fahmay inuu hadeer mahiiga uu madaxweynihii iyo isagu la taliye u yahay runtii warqadaas qaadna waa ku timid isaguna hawdaayo iyaguna ha gartaan siday ninkaas u cabiri lahaayeen maaha inuu mahiiga cabiro aad baa umaadsantahay bashiir good isla hadalkaasi mahiiga uu soo saaray dhinacyo badan bay dadku ka eegi karaan qaar waxay leeyihiin maadaama uu yahay nin soomaaliya muddo dheer la soo shaqaynayey isla markaasina tacab badan ku leh nidaamkan road mapka ee haatan keenayba in wax la doorto baarlamaan la doorto baarlamaankii madaxweyne doortaan wuxuu digayaa oo ama uu ku dardaarayaa madaxweynaha ka soo baxayaana inuu noqdo mid wanaagsan si tacabkii uu midhodhal u noqdo adiga see kuugu muuqatay bashiiro laba siyaood laba siyaabood bay igu muuqataa zahra ee ta hore waxa weeye waxaan anigu u arkay warqadan uu soo diray mahiiga in inuu inuu u hadlayo sidii wasiiralmustacmaraad oo kale markaa wasiiralmustacmaraadka hadduu dowlad xor sidii waayadii aan ka qaadanay talyaaniga iyo ingiriiska markaan xornimo qaadanayna dee ninka gabanarka ahaa waxyaaba caynkaasuu ka hadli jiray waxyaabaha iga yaabiyey waxaa kamid ahaa ereyadiisa kamid ahaa waana kood garaynaya waa baarlamaankii ugu mudnaa ee uguna yani uguna dadkuna ay ku wada jireen dadku dhan ku wada jireen taariikhda wadanka oo dhan buu yidhi taasi waxaa ka muuqata jaahilnimo weyn oo oo wuxuu ilowsan yahay taariikhdii soomaaliyeed ee lixdankii lasoo maray markii ummadda soomaaliya wada jibaysnayn baarlamanadii aan dooranay inaynu ahayn dowladdii ugu horreysay ee afrika toddobiyo lixdankii laba madaxweyne si dimuqraadi a isku bedeleen aynu ahayn one of the first aynu ahayn the first african country ayuu ayuu ilowsan yahay marka waxa weeye isagaa dhinac iska ammaanayo baarlamankan anigu keenay ayuunbaa qurux badan baan anu saa u arkay laakiin dhinaca kale marka laga eego mahiiga qudhiisu dee waa sida aad sheegto talada waxweyn buu kulahaa ninkii hogaaminaya ninkii invoyga united nation ku ahaa wuxuunu arkayay baarlamanka soomaalida iyo siyaasadda soomaalidu siday siday guddaafad u tahay waayo waxaa arkay iyadoo boosaska la kala iibsanayo iyadoo lacagi meel walba ordayso iyadoo la ishaysto kun gooro horena u ka hadlay marka hadalka dhinaca marka laga eega hadal qurux badan buu ku hadlay baarlamanka wuxuu ku yidhi waxa tii mustaqbalkii ummadda gacantiina gacmihiina ku jira marka inuu yidhaahdaa isagoo united nationkii ka wakiila waxaan u arkaa inay iska hadal qurux badan dhinaca ka ahayd laakiin protocol ahaan marka loo eego meesha kuma habboonayn waa mahadsan tahay bashiir good cabdi diirshe haddii aan arrintaasi aynu ku dul istaagno xildhibaanada la kala iibsanayo sida la sheegayo waxaa la hadal hayaa in jegada madaxweynenimadu ayba iib tahay oo xildhibaanada muqdisho joogaa iminka ka fikirayaan lacagta ay ku dooran lahaayeen qof kastaaba madaxweyne qofka isku soo sharaxaya maxay idinla tahay in arrintaasi lagu hor joogsan karo walaal marka doorashada waxaan oo kale la qabanayo waxay ahayd horta in la dejiyo sharcigii doorashada midda ugu horreysa oo talada ugu fiicneed in la fuliyana waxay ahayd in maaragtay laga dhigo lacagta la kala qaadanayo mid laaluusha oo qofkii lagu qabto la geynayo xabsi oo maxkamad la horgeynayo haddii qofkii baarlamaanka ku jiray ee loo xil saaray inuu ilaaliyo dastuurkii dalka asagii laaluush qaadanayo asagii maaragtay lacag raadinayo in la siiyo dalkii marka waa wada garan karaynaa dhibaatada iyo khatarta uu ku sugan yahay waxaynu ognahay mar kasta oo ama qof ha noqdo ama qoys ha noqdo amaba qaran ha noqdo ee taageero dhaqaale la siiyo tilmaanteeda iyo ku daba jooggeeda iyo hagisteeduna meesha kama maqnaato soomaaliya haddii wixii ka dambeeyey labaatankii ogost la sheegay inay ka baxday nidaamkii kumeelgaadhka ee muddada ku dhaqmaysay iminkana ay go-aansadaan dowladda cusub ee soo socota in caalamku faraha kala baxo ma shaqayn kartaa iyada oo caalamkii soomaaliya arrimaheeda u daayey islamarkaana dhaqaalaheedii loo baahan yahay caalamkii maadaama dowlad cusub la dhisayo dabcan dhaqaalaa loo baahan yahy dhaqaalihiina waxaa daba socda arrimahan kale bal sidee loo maareyn karaa cabdiqafaarow waa sax weeye wa dowladdaani waaba waxa ay uga duwan tahayba kuwii hore ku-meel gaarka ahaa waxay geli kartaa xeerar caalamiya heshiisyo caalamiyaay geli kartaa bilateral agreements wax la yidhaahdo ama dowlad ka dowlad toos bay berri baarlamaanka iyo madaxweynahaasi toos bay maraykan xiriir ula samayn karaan oo yurub inay dalkay rabaan ula samayn karaan oo dalalka deriska ula samayn karaan waxay samaynayaan dastuurka iyo qawaaniinta ay ku dhaqmayaan xeerarkooda ay ku dhaqayaan waxay odhan karaan baarlamaanku inta fadhiisto inta ciidan dhistay amisom berri ha naga baxda odhan karaan soddon maalmood bay u goyn karaan waxa weye marka dowladdan ku-meelgaarka ah oo hore ma geli karin heshiisyada noocaas oo kale ah tan marka iyadaa waxaa laga rabaa inay la timaado dhaqaalaheedii siyaasadeedii caalamiga ahayd tii daakhiliga ahayd ismaamulkeedii in arrintaa inuu faraha uga qaado weeye marka dhaqaalaan ku siinayaa iyo siyaasadaadaan ku jirayaa waa laba wax oo ma aha aan la kala saari karin waa khasab hadday dowladdu dowlad joogto a tahay inay dhaqaalaheedii la timaado ismaamulkeedii la timaado u n kuna uu uu doorkiisii caadiga ahaa oo doorka uu hadda kenya ka joogo uganda ka joogo tanzania ka joogo etoobiya ka joogo inuu doorkiisaas caadiga ah oo u n-ka a yeesho ujeedada loo dhameeyay ku-meelgaarka oo dhan intaasay ahayd saara oo labaatanka ogos loogu ekeysiinaya aad baad umahadsan tahay cabdilkafaar yaa wax ku darayaan intaa lasoo hadal qaaday aan ahayn si waktigii baa inaga yare gabagabada barnaamijka waa jibriil waxaan rabaa inaan ku daro horta arrinta kabixitaanka ku-meelgaarnimada soomaaliya waxay la ta la la meel taallaa oo lamid tahay ka bixitaanka xukunkii daakhiliga ahaa ee soomaaliya lixdankii ka baxday oo kale si kale marka loo dhigo soomaaliya hadda xilligan la joogo saddex waxyaabood oo asaasi yahay waxay uga baahan tahay mahiiga iyo qaramada midoobay oo uu matalo waxay u baahan tahay aqoonsi dawladda kumeel gaarka ah in la aqoonsanaado oo dawladaha kale oo gobolada kale ama meelaha kale ama magaalooyinka kale ee soomaaliya ah ka jira ama madaxweyneyaasha kale ee madaxda soomaaliya inay yihiin sheeganaya la aqoonsan waayo waxaa keenaya taageeradaas mahi- mahiiga ta labaad soomaaliya ma aha maanta dal wasiiradiisa iyo shaqaalihiisa iyo booliiskiisa xataa mushaarkiisa bixin kara ama bixiyaba oo ma laha tax base iyo canshuur aruurin iyo dakhli midna ma laha waxa fangareeya oo maalgeliya ururo iyo dawlado usoo maraya qaramada midoobay midda saddexaad oo muhiimka ah waxa weeyaan ammaankii xataa ma aha wax caga ku taagan ciidamo amisom oo africa ka socdaa meeshii jooga waxa biila oo mushaarkooda bixiyana waa qaramada midoobey waxay ku joogaana sharci qaramada midoobey weya marka inaan fahamno taa inaanaan weli cagaheena ku taagnayn muhiim weeyaan mida kale kabixitaanka kumeel gaarku labaatankii bisha uu ahaa waa la dib dhigay hadda wuxuu ku egyahay maalinta isniinta ah markii madaxweyne lasoo dooro xataa markaas tuurka hadda yaalla ee qoran waa provisional waa kumeel gaar ilaa afarta sano ee soo socota weli u n ku gacanta kala bixi mayso soomaaliya sababtoa soomaaliya waa socod barad waa un inay istaagtaa la baray weli ma dhaqaaqin macnaha markay dhaqaaqdo oo isku fillaato oo shacabkeedi kasbato markaasaa la oran karayaa soomaaliya waa dal u baahan in faraha lagala baxo iyadoo ay yeersato wixii ay yeerin lahayd inay waxaan kula dardaarmayaa madaxweynaha cusub cidda ay u dooranayaan inuu baarlamaanku heshiis la galo ayna u arkaan inuu yahay ninkii dalka ka sabata bixin lahaa dhibaatada uu ku jiro barnaamijkana ay isla meel dhigaan wa waa jibriil walaal baarlamaanku wuxuu haystaa fursad uu taariikhda soomaaliya baal dahaba ama baal madow uga galo wuxuu baal dahaba gelayaa haddii uu soo xulo qof mateli kara dareenka ummadda soomaaliyeed ay u qabto dawladnimada iyo baahida ay u qabto inay hesho xukun caadilah waa hagaag aad iyo aad baan dhammaantiinba idinkaga mahad celinaya wakhtiga qaaliga aad barnaamijka usoo hurteen kuwaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen aqoon-yahanada kale ah jibriil maxamed oo baraka jaamacadda ohio state university oo ku sugan magaalada colombos ee dalka maraykanka cabdi dirshe oo isna madax ka ah dallad ay ku midaysan yihiin ururo soomaali qurbajooga kuna sugan dalka kanada bashiir sheekh cumar good oo ah qoraal soomaaliyeed oo alaaba arrimaha soomaaliya ka faallo kuna sugan dalka isutaga imaaraadka carabta iyo cabdilkafaar cabdi wardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah kuna sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka